xildhibaanadan ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya ee ku sugan magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxa ay kulamo la qaateen golaha wakiilada maamulka hiirshabeelle waxaana labada dhinac ay ka wada hadleen dardargelinta gurmadka fatahaadaha ee weli ka socdo magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya waxa ay soo jeediyeen in loo baahan yahay in la xoojiyo islamarkaana musuq maasuq laga ilaaliyo gurmadka dadka fatahaaduhu ay saameeyeen kusoo wajahan magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan sidoo kale xildhibaanada maamulka hiirshabeelle waxa ay iyana soo jeediyeen in arrintaasi ay tahay mid muhiim ah loona baahan yahay in lagu dadaalo oo la xoojiyo sidii looga ilaalin lahaa in la musuq maasuqo ama la gacan bidixeeyo gargaarkaasi kulanka waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa madaxweyne ku-xigeenka maamulka hiirshabeelle cali guudlaabe xuseen waxaana intooda badan kulamadaasi diiradda lagu saaray sidii dadkaasi si hufan loogu gaarsiin lahaa gargaarkaasi ay dowladda federaalk soomaaliya keenayso magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan iyo sidoo kale hay-adaha kale ee daneeya arrimaha soomaaliya ee shaaciyey in halkaasi gurmad deg deg ah la gaarsiin doono ammaanka deegaanada ay dadka u qaxeen ee duleedka degmada beledweyne deegaanka ceel jaale iyo sidoo kale deegaanada kale ayaa la sheegay in aada loo adkeeyey halkaas oo hiirshabeelle ay sheegtay inay geysay ciidamo si gaar ah u ilaalinaya ammaanka dadka barakacayaasha ah ee ka barakacay guryahooda kuwaas oo intooda badan saameyn xoogan ay ku reebeen biyaha webiga shabeelle oo ku fatahay xaafado ka tirsan magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan